yo foodahan yahay taabilo barakaysan ee ramadaan waanayo muslimiinta caalamka oo dhan yoonis diyaariyahayaan gududowga waajibaadka alleh ee bilo ramadaan iyo weliba shacab badan oo ka sugan magaalada kismaayo iyo ka adagtah in yogadadang maciishada suuqyada kismaayo oo korankate walibana imaamu rashiid oo kumid ee olmaawadiinta magaalada kismaayo usa ganacsatada ankabaaqay iyo dhimaan qiimo korarka kakooye noocyo kumid ee raashanka qudur daruuriga maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno maxaan dhahaa badeecadda ama maciishadda magaalada kismaayo oo dadku aada iyo aada u cabanayaan iyadoo ay soo dhowdahay bishii barakaysnayd ee soon ee dadku la rabay inay ajir badan iyo wanaag badan la samaysto ayaa maanta waxaa la sheegayaa in mataqaanaa saliiddii la qaaliyeeyey in burkii la qaaliyeeyey saas daraaddeed maamulkuna waa ka hadleen oo waa laga hadlay oo waxaa la yidhi lama qaaliyeyn kara arrintaas dadkuna waxaa weeye inay ilaahay ka baqaan baa la rabaa inay ilaahay ka baqaan oo ummadooda u naxariistaan oo oga faa'iidaysanin maxaan ku dhahaa dhibaatada maanta jirta iyo adduunka kala xiran inaysan oga faa'iidaysan baa la rabaa dadka in looga faa'iidaysto waqtiga xun waxaa weeye waa waa islaamnimo darro wey waa diin darro wey marka waxaa weeye qofka asaga waxaa la soonka iyo ganacsaduhu meel bay iska yegyihiin baa la ninka ganacsadaha ah asaga ayaa og khasaarihiisa asagaa og faa'iidadiisa laakiin waxaa la rabaa inuu saa asagoo og inuu mataqaana ilaahay ka boqo ninka soomanna asagaa og baali inuu sooman yahay inuu soomanayna asagaa og baali yaa og labadaba allaa og allaa og marka waxaa weeye waxaan maqlaynaa in la leeyahay qaali bay nagu soo gashay saana nagu soo gashay waxaasoo dhan waa laga tegayaa adduunkan waa laga tegayaa waxaa weeye barrito maanta waa yowm alcamal barrina waa yowm alxisaab maanta waa yowm alcamal saraaqadii gacantaad ku haysaa waad sadaqaysan kartaa wanaag baad samayn kartaa salaad baad tukan kartaa wanaag baa lagaa rabaa berrina waa yowmulxisaab oo waxaa weeye xoolahaadii waxaad ku gaday waxaad ku xisaabaysay saad ummadda ugu naxariisatay ayaa lagu weydiinaya marka waxaa la rabaa qof walbo inuu qabrigiisa u naxo inuu asaga berrito maanta xisaabtiisa u naxo la rabaa oo uu berrita ay ogaato shilimaadka maanta uu dadka kor saarayo ay berrita ina ay shallayto ka dambaysa inuu ogaadaa la rabaa shallayta inay ka dambayso inay ka dambayso waxaa weye marka waxaan leenahay oon ku celcelinaynaa oon ku celcelinaynaa ummadda soonka u soo galayo ha loo naxariisto dhibaatadana ha laga daayo